abwaandaahir xuseen diini oo ka mid ah halabuuriyaasha soomaaliyeed ee ku nool caasimada hirshabelle jowhar ayaa ka hadlay dhibaatada haysata qoysaskii uu saameeyey fatahaadaha webiga shabeelle ee deegaanada gobolkani shabeellaha dhexe wuxuuna halbeegyo suugaaneed uu ku xusay doorka bulshada ay ku leedahay inay iscaawiso marka ay xaaladu sidaan oo kale ay noqoto
qof kasta oo maanta reer hirshabeelle ah ama qof kasta oo damqanayo damiir islaamnimo leh ayaa waxaa u furan in uu arintaas kaalinta uu awood u leeyahay uu ka qaato waa markaan abwaananta aan usoo noqdo abwaaninta inta bulshada la siman oo kalea la siman laakiin waxbay dheeryihiin waxay dheeryihiin barnaamijkii wacyigelinta oo ummadda inay wax u sheegaan waxaanu masiibo inay yihiin masiibadaanna aan looga bixin karinin gacmo shisheeya laakiin gacmahaada aad uga bixin karto waayo soomaalidu maxay ku mahmahdaa biyaha sacbahaadaa looga dhergaa hadda waxaa ku lamaan dhibaatadana sacbahaadaa looga baxaa iyo adoo alla la kaashada tii ilaahay waa meel laakiin ilaahay qof buu kaa dhigay qof nool buu kaa dhigay inaad noolaato adduunka kuu keenay beertan hadda aan dhex fadhinno haddii aan la beerin oo aan la tallaalin oon quruxdaas loo samaynin miyay bixin lahayd waa maya dad baa juhdi geliyey waxaan leeyahay horta inta ay saameeyeen ilaahay mataqaanaayey faradka khayr qaba ha u furo oo ilaahay mataqaanaayey dhibaato cidday u geysteenna ha u boogadhayo ciddii hadda mataqaanay wax geeri maba aan maqal maalmahaani cidday wax ku gaareen ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo dhinaca kale abwaan daahir ayaa hoosta ka xariiqay in ay wadaan qorshe hal abuurka eryo wacyigelin ah oo dadka lagu baraarujinayo ay sameeyaan si ay uga hortagaan fatahaadaha ee deegaanada hirshabelle kusoo laalaabta iyo in gurmud loo sameeyo dadka dhibaataysan uu saameeyey fatahaadaha webiga shabeelle laakiin waxaan leeyahay waa reer hirshabeello meelaad joogtaanba way nagu soo noqnoqotay arrintaan waxay noqotay arrin taalla ah arrin taalla ah ayay noqotay taalladana inaad wax ka barata ayaa la doonayaa sababta ay taallada u tahay maxay tahay maysid su'aalni haa dadka marka aad su'aasho waxbay kuu sheegayaan laakiin waa waxaas ma ahan waxaa ma ahan waxaan hor taalla innagoo maamul iyo bulshaba garbaha ishaysanna in aan arrintaa u wada dhaqaaqno waxna ka qabanno runtii waxaan dhaliilayaa bulshada inta badan waayo maamuladii waxaan arkaynaa madaxweynihii ugu sarreeya biyo badixyadii u dul taagan yahay guddoomiyihii gobolka wuu dul taagan yahay wasiiradii way dul taagan yihiin laakiin doorkii bulshadu lahayd ayaan meeshii si dhab ah uga muuqan ma haqirayo oo waxyaalo badan oo ay saamayn ah oy leeyihiin bulshada way jiraan oo ururadii bulshada qaybo ka mid a way ka dul qaadanayaan laakiin awooddii la rabay in la geliyo arrinkaa looga hortago maxay ahayd mishin kale wax lagu dhaqaajanayo waayo waa bulshada dee markaan anigu dib isu dhigo ee aan mataqaanaaye arrintii dadkii u taagnaa laftigooda inaan dacaayad ku furo aan gaaro waxaan cadow u ahay bulshada mataqaanaaye dhibaatadu hayso iyo midda ay kusoo foolahdaaba cadow baan u ahay waxaan leeyahay bulshada hirshabeelle mataqaanaaye
qorshahan ay wadaan abwaaniinta soomaaliyeed ee ku nool caasimada hirshabeelle ee jowhar ayaa la filayaa in wacyigelino iyo dhiirigelin ay u noqoto dadka dhibaataysan taas oo lagu doonayo in gurmud deg deg ah loogu sameeyo dadku ay saameeyeen fatahaadaha webiga shabeelle